iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaal iyo tobanaad ee matayos wax ku saabsan naagfuridda waxaa dhacay in goortuu ciise hadalladan dhammeeyey uu galiili ka tegey oo wuxuu yimid sohdimaha yuhuudiya oo webi urdun ka shisheeya waxaana soo raacay dad aad u badan oo halkaas ayuu ku bogsiiyey iyaga markaasaa farrisiintii u timid iyagoo jarribaya oo waxay ku yidhaahdeen ma xalaal baa in nin sabab kasta naagtiisa ku furo wuxuu u jawaabay oo ku yidhi miyaydnaan akhriyin kii bilowgii uumay iyaga wuxuu ka dhigay lab iyo dhidhig oo wuxuu yidhi sababtaas aawadeed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis wuxuuna la joogayaa naagtiisa oo labaduba waxay noqonayaan isku jir sidaa darteed haatan iyagu laba ma aha laakiin waa isku jir haddaba wixii ilaah isku xidhay ninna yaannu kala furin markaasay waxay ku yidhaahdeen haddaba muuse muxuu u amray in warqaddii furniinta iyada la siiyo oo la furo wuxuu ku yidhi maxaa yeelay muuse wuxuu idinku fasaxay inaad naagihiinna furtaan qalbi engegnaantiinna aawadeed laakiin bilowgii sidaas ma ay ahayn waxaan idinku leeyahay ku alla kii naagtiisa ku fura wax aan sine ahayn oo mid kala guursadaa wuu sinaystaa oo kii guursada tii la furay wuu sinaystaa xertiisii waxay ku yidhaahdeen haddii nin xaalkiisu sidan yahay xagga naagtiisa in la guursadaaba ma wanaagsana laakiin wuxuu ku yidhi dadka oo dhammu hadalkan ma wada aqbali karaan kuwii la siiyey mooyaane waayo waxaa jira bohomo sidaas kaga dhashay uurkii hooyadood oo waxaa jira bohomo dadku dhufaanay oo waxaa jira bohomo isaga dhigay bohomo boqortooyada jannada aawadeed kii hadalkan aqbali karaa ha aqbalo ciise wuxuu u duceeyey carruur yaryar markaasaa ilmo yaryar loo keenay inuu gacmihiisa saaro oo uu u duceeyo laakiin xertii ayaa canaanatay markaasaa ciise wuxuu ku yidhi ilmaha daaya oo ha u diidina inay ii yimaadaan waayo kuwan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada jannada gacmihiisa ayuu saaray iyaga markaasuu meeshaas ka tegey nin dhallin yar oo hodan ah baa doonayey nolosha weligeed ah oo mid baa intuu yimid ku yidhi macallin wanaagsanow maxaa wanaagsan oo aan sameeyaa inaan nolosha weligeed ah helo wuxuu ku yidhi maxaad wax iiga weyddiinaysaa wanaagga waxaa jira mid wanaagsan haddaad doonaysid inaad nolosha geshid qaynuunnada dhawr wuxuu ku yidhi kuwee ciise ayaa ku yidhi waa inaanad qudh gooyn waa inaanad sinaysan waa inaanad wax xadin waa inaanad marag been ah furin aabbahaa iyo hooyada maamuus oo waa inaad deriskaaga u jeclaataa sidaad naftaada u jeceshahay ninkii dhallinyarada ahaa ayaa ku yidhi kuwaas oo dhan ayaan dhowray maxaa weli ii dhiman ciise ayaa ku yidhi haddaad doonaysid inaad samaatid tag oo iibi waxaad haysatid oo masaakiinta sii oo waxaad jannada ku lahaan doontaa maal ee kaalay oo i soo raac ninkii dhallinyarada ahaa goortuu hadalkaas maqlay ayuu baxay isagoo calool xun waayo wuxuu ahaa mid waxyaalo badan leh hodanka faa'iida la'aantiisa markaasaa ciise wuxuu xertiisii ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay nin hodan ah inuu boqortooyada jannada galo waa ku adag tahay haddana waxaan idinku leeyahay nin hodan ah inuu boqortooyada ilaah galo waxaa ka howl yar in awr erba duleelkeed ka duso xertii goortay maqleen aad bay u yaabeen oo waxay ku yidhaahdeen haddaba yaa badbaadi kara ciise intuu eegay ayuu ku yidhi waxaannu uma suurtoobaan dadka laakiin wax waluba waa u suurtoobaan ilaah markaas butros ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi annagu wax waluba waannu ka soo wada tagnay waanna ku raacnay maxaannu haddaba heli doonnaa ciise ayaa ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay kuwiinna i soo raacay wakhtiga cusboonaysiinta goortii wiilka aadanuhu carshiga ammaantiisa ku fadhiisto idinkuna waxaad ku fadhiisan doontaan laba iyo toban carshi idinkoo xukumaya laba iyo tobanka qolo oo israa'iil oo mid walba oo ka tegay guryo ama walaalo ama aabbe ama hooyo ama carruur ama beero magacayga aawadiis wuxuu heli doonaa boqollaab oo wuxuu dhexli doonaa nolosha weligeed ah kuwo badan oo hore waa dambayn doonaan kuwo dambana waa horrayn doonaan